بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إلا هاهنا قاعدون aayaddaa tafsiirkeedii ay u baab yahay oo ay reer bani israa'iil ku yidhaahdeen nebiyullaahi muusaa idhab anta warabbuka adii rabbigaa baxa faqaatilaa ilaa haahunaa qaaciduun markii la yidhi qaryadan furta oo baytalmaqdis waa la idiin furayaaye waa tii ay sidaas dhaheen tafsiir hariib aho marka waxaa jira daawuudi uu leeyahay uu leeyahay idhab anta warabbuka warabbuka haaruunay ka wadaan oo haaruun walaalkiiska weyn maadaama uu ahaa ayay saas u isticmaaleen laakiin waa tafsiir hariib jiddan ah weeyaan warabbukana ilaahay bay ka wadaan subxaanah wa tacaala qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa israa'iil can mukhaariqin can qaariq bni shihaabin qaala samictu bna mascuudin radia allahu canhu qaal shahidtu min almiqdaadi miqdaad waxaan ka xaadiray waxadaanii xamdaan bnu cumar xamdaan bnu cumar abu jacfar albaqdaadi ayaa layihaa ismuhu axmed waxamdaan laqabuhu walaysa lahu fi lbukhaariyi ilaa hada almowdic bukhaari meeshaan unbuu ku leeyahay huwa min sigaari shuyuukhihi ayuu ka mid yahay wacaasha bacda albukhaariyi sanatayni bukhaari kadib laba sano ayuu noolaa ayb oo laba sano ayuu ka nolol dembeeyey ayb qال xadaثnii xmdاn بن cmر qال xadaثna أbu النضr qال xadaثna الأشجعي عan سfyاn عan مkhاarq عan طاrq عan cabdالlaahi ayb qala qاla المqdاad yومa bdri مqdاad maalintii beder waxa uu yidhi ya rasuul الlah إna la nqulu laka maku dhahayno kama qاlat bنو إsrاaئيiل لmuسى fadhab anta warabbuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduun walaakin imdi soco wanaxnu macaka waa kula jirna annagane fakaannahu waxaadba moodaa nebiga suriya fakaannahu waxaadba moodaa suriya can rasuulilahi sal l slam in nebiga xaggiisa yani laga farxad geliyey ayb hadalkaa markii uu yidhi ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم xadiidka marka wuxuu kutusaa in ummaddan ay ka khayr badn ay ka khayr badan tahay ummatu bani israa'iil lanna iyagoo fircoon laga koriyey laga badbaadiyey intaasoo nicam alla u galay mucjizaad intaa la eg yacni lagu dul shubay ayaa haddana ay yacnii sidaan dhahayaan idhab anta warabbuka faqaatila ina haahuna qaaciduun ummatu muxamed iyo asxaabta nebigana waa kuwaana waxay leeyihiin rasuul allow meeshaad doonta aad soco annaga waa kula jira waa ku garab soconnaa taa marka waxay ku tusay in ummaddaanu ay ka fadli badan tahay ummadahaas yacnii yahuudda iyo nasaarada iyo waxaa kaloo aayaddu xadiidka uu ku tusaa qubxiga iyo madax adayga yahuudda iyo aadaab xumada ay nebigooda kula dhaqmaayaan oy leeyihin adiga rabbigaa baxa dagaalama ayb annaga meeshaanaan joogayna taa marka waxay kutusaya qubxigooda iyo xumaantooda ayb baabu ay hada kani baabun baab weeyaan inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascauna fi lardi fasaadaa aayaddaa tafsiirkeeda almuxaarabatu lilahi alkufru bihi alla oo lala dagaalo waa in lagu kufriyo ninkii alla ku kufriyey waa la dagaalay alle muxaarabuu ku jiraa almuxaarabatu lilah midaasuu soo qaaday gaar marka ayb qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaanaa muxamed bnu cabdillaahi alansaariyu qaala xadaanaa bnu cawn wahuwa cabdullahi bnu cawn bni arabaan qال xadaثnii سlman أbu rajaء mawlى abi qilaabة can abi qilaabة abu qilaabana magaciisa waxaa la yidhaha cabdالlah بn زayd aljarmi أnahu kana jaalisan wuxuu ahaa mid fadhiyo khalfa cumara bni cabdاlcaزiiz cumar bni cabdاlcaزiiz gadaashiisa ayuu fadhiyey fadakaruu wadakaruu marka dadna way la fadhiyaan cumar bni cabdاlcaزiiz iyadoo dadkana la fadhiyaan ayaa abuu qilaabana gadaashiisa u fadhiyey fadakaruu wadakaruu way sheegeen way sheegeen faqaaluu waqaaluu way yidhaahdeen oo way yidhaahdeen maxay sheegeen maxayse yidhaahdeen fadakaruu fii amri alqasaamati waxay ka hadleen qasaamada yacnii kontonka dhaarood ayay ka hadleen qasaamaday ka hadleen xadii kitaabu diyaad ayuu ku keenayaa marka xadiidka isagoo dheer fadakaruu wadakaruu faqaaluu waqaaluu macnuu waxaa weeyaan waxay ka hadleen qasaamada qasaamada waxaa la yidhaha ninku markii meydkiisa laga helo isagoo nabar iyo dhaawac iyo uu ku yaallo qoom lagu malaynaayo inay dileen iyagu oo cadaawad iyo waxaas kala dhexayso xaafadooda markii laga dhex helo oo dadkii marka ay ku sheegtaan dadkaas ninkan la dilay dadkiisu hadday ku sheegtaan dadkaas waxaa la dhahayaa konton dhaarood mara qof soo qabsada aada ku sheegataan konton dhaaroodna mara ninkaas inay qoladan idinka dileen ayb ama konton ninoo idinka idinka mida ha dhaarato haddii aynan yeelaynin sidaas qoladii lagu tuhmay baa laleeya konton nin iska soo bixiya konton dhaarood ha maraan konton nin iska soo bixiya nin dhaar ayb ha qaybsadaan qasaamada marka taas qasaamadaasi marka culimmadu marka way isku khilaafsan yihiin iyada nooxaa ka waajibaya dil qoladii dhiigga sheegatay hadday kontonkii dhaarood maraan ninkii ay waa dilay dhaheen ma la siinaa ma dilanayaan marka mase diye unbaa laga qaadaya shaafici wuxuu leeyahay qasaamadu diye unbaa lagu qaadaa ee qof looma dilo qasaamo darteed lanna wax si un loo hubo ma aha ayb marka diyey ku mutaysanayaan qisaas ma ku mutaysanayaan ahlucilmiga qaar ka mida yani xanaabilada iyo sida ay qabaanna waxa ay tahay qisaas xataa inay ku helayaan dhaartaas masaladaas uu rabaa marka cabdullahi bnu zayd aljarmi abuu qilaaba inuu diido uu yihaahdo yani qisaas maya fadakaruu wadakaruu faqaaluu waqaaluu qad aqaadat biha alkhulafaa sidaasay dheheen qad aqaadat bihaa waxaa ku qisaasay qasaamada damiirkan marka qasaamada u laabana qad aqaadat waxaa ku qisaasay bihaa bilqasaamati qasaamadii alkhulafaau dadkii madaxda ahaa umaradii jirtay baa xukumeen oo qasaamay wax ku qisaaseen faltafata ilaa abi qilaaba cumar bnu cabdilcasiis marka abuu qilaabuu saa u fiiriyey waa ninu cilmi ku og yahay kaanuu marka inuu leeyahay arrintan ka waran adiga maxaad ka leedahay wa huwa isaga oo khalfa dahrihi gadaashiisa jiro dhabarkiisa gadaashiisa faqaala waxau yihi maa taquulu yaa cabdاllahi bna zayd cabdullahi bna zaydo maxaad leedahay aw qaala ama waxa uu yidhi maa taquulu yaa abaa qilaaba raadiga raawigaa shakiyey abuu qilaaba inuu yidhi inu cabdullahi bna zaydin waan isku hallin un qultu waxaan idhi buu yidhi abuu qilaaba maa calimtu aniga ma ogi nafsan naf xalla qatluhaa dilkeedu ou xalaal yahay fi lislaami islaamka dhexdiisa ilaa rajulun nin zanaa bacda ixsaanin zinaystay markuu nikaax soo maray oo wax ku dhadhamiyey nikaax xalaal ah ow qatala nafsan ama naf dilay bikayri nafsin naftaasoo aan naf kale dilin naf naf la-aan u dilay aw xaaraba allaha warasuulahu sala allahu calayhi wasalam ama alleh rasuulkiisa la dagaalamay yani kaana marka wuxuu leeyahay ninkaani saddexda midna maaha bal riwaayada kale wuxuu leeyahay abuu qilaaba amiiruulmu'miniin ou ka warran hadday konton nin ay dhaartaan ay ku dhaartaan hebel inuu sinaystay iyagu aynan waxnana arkin waxna iyagoon arkin hadday dhaartaan konton dhaar ay maraan ma rajmi lahayn maya ara-ayta wuxuu yidhi hadday konton nin ay dhaartaan hebel waxuu xaday ay yidhaahdaan laakiin waa aragnay aynan dhehaynin gacanta ma ka goyn lahayd maya tanna sidaas waay kontonkan dhaarood qof in loo dila maaha diye iyo dabcan in la qaadan waayo xadiidkay taas iyada ku caddahay faqaala cambasatu cambasa marka waxau yidhi xadaanaa anasun bikada wakada ayuu noo sheegay nin marka meesha dadkii joogay ka mida baa wuxuu yidhi anas baa anaga saa isaa noo sheegay bikada wakadadan mubhamkaana wuxuu ka wadaa xadiidka curaniyiinta oo uu sheegi doono abuu qilaaba laftirkiisa qultu abuu qilaaba wuxuu yidhi waxaan idhi iyaaya xadaa anasun anooba ii sheegayba anas xadiidkan aada leedahay anasaan ka maqalnay anuu ii sheegay iyaaya xadaa anas yacni waan ogahayaa xadiidka aada sheegaysid waa aqaanaa anas anuuba ii sheegay qaala qadima qowmun dad ayaa soo galeen cala nabiyi sal l slam nebiga u soo galeen fakallamuuhu way la hadleen faqaaluu waxay yidhaahdeen qad istawkhamnaa haadihi اlarda dhulkan ayaan ku xunuunsannay istawkhamnaa macnaheedu waxa ay tahay yani qofku calooshiisu waxaynan aqoonin markay galaan oo caloosha kacdo oo jirado ayb waan ku xunuunsannay waan ku daltabyoonnay haadihi larda dhulkan faqaala wuxuu yidhi haadihi tani nacamun lanaa oo xoolo aan leenahay takhruju way baxaysaaye oo foof bay tegaysaa fakhrujuu fiiha la baxa fashrabuu min albaanihaa caanaheeda cada wa abwaalihaa kaadideedana cada fakharajuu fiiha way la baxeen fasharibuu min abwaaliha wa albaaniha bay cabeen wastasaxuu way caafimaadeen oo way caafimaad heleen markaas wamaaluu cala araaci qowsaarkii bay ku leexdeen marka faqataluuhu waa dileen waqaraduu nacama xoolihiina waa eriyeen oo waa kaxaysteen macnaha famaa yustaqa'u min haaulaai kuwaan maxaa lagala sugaayey markaee kuwaan nin bay dileen wahay wuxuu ka wadaa cabdullahi bnu zayd abu qilaaba nimanka noocaan oo kale maxaa loo suganaa waay kuwaan ninna waa dileen xoolana waa dhaceen ee kuwaas saasaan lagu dilan wahay qasaamadan konton ka dhaar oo aada xadiidkan anas u sheegaysaan ma shaqadeeda ma isku mid ma laho famaa yustaqda'u min haaulaa'i kuwan maxaa lagala sugayaa oo laga looga joogaa qataluu nafsa naf ayay dileen waxaarabu allaha warasuulahu allahi rasuulkiisana waa la dagaalameen waa gaaloobeen oo waa diintii bay ka laabteen wa khawafuu rasuula allahi sal l slam nebigana waa cabsi geliyeen ayb saasay dhaheen marka abuqilaab wuxuu leey ninkan waxaa lagu dilay daday dileen iyaga laakiin konton ka dhaarood qofkiisu inuu qof dilay lama hubo kuwa waa la hubaa ayaga kontonkan dhaar dadka maray waxay ku mareen uun yani sharcigu si unba u siiyey laakiin waxay u arkaayeen iyo meesha ma yaallo ayb faqaala waxa uu yidhi subxaana allah waxaa dhahaya cambasa faqultu waxaan idhi buuri abuqilaaba tatahimunii may tuhmaysaa yani xadiidkan aan sidaan kugu sheegay inaan anas been ka sheegaan aa igu tuhmaysaa qaala xadaanaa bi hada anasun anas baa sidaan noogu warramay qaala waqaala qaala waxau yihi raawigii waqaala abuqilaaba wuxuu yidhi ayb qaala waxa uu yidhi raawigii waqaala ayb yaa ahla kada war reer hebelow yani yaa ahla kada wuxuu ka wadaa marka yaa ahla shaam bacdi riwaayaad baa tilmaamaya ayb ayb yaa marka waxaa dhahayana cumar ibn cabdilcasiis inuu yahay yaa ahla kada inakum idinku lan tazaaluu bikhayrin khayr ka zuuli maysaan maa ubqiya hada fiikum inta kan dhexdiina lagu baaqiyaal lagu baaqi yeelayo ow milu haada ama kanoo kale yani cabdullahi bn abuqilaab uu sheegay yani intuu abuqilaaboo kale idinku jiro yani khayr kama zuulaysaa waa nin cilmi lahoo yani waxaa weeyaan wujuudkiisu faa'iido uu leeyahay ayb ow milu haada ama kan oo kale macalmushaahidka qisada curaniyiinta ayay ku timid aayaddan inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuna fi lardi fasaadan ilaa akhiri ilaaya ayb baabu qowlihi wljuruuxa qisaas ay u baab yahay ayb wljuruuxa qisaasun ama wljuruuxu qisaasun labadaba sax waa laba qiraa'o sabciyataani ah ayb qال xdثnي محamed بن سلام qال أخبرna الفزاrي عن حmayd عن أنس رضي الله عnه qاaل kasرت rubayc waxay jebisay wahiy camaة أنس بن mالك waaye eedadiis ثaniyةa jaariyaة min الأنصاar gabar ansaar ah iligeeda ayay jebisay fadلba الqwم الqiصاaصa qowmkii waxay dalbeen qiصاaص tarjamaday marka meeshaan iska muqaabaqaynayo ilaa aayadda waljuruuxa qisaas dhaawacyada in layska qisaasa oo aayadda weliba waxaa ku jirtay wakatabnaa calayhim fiiha ana alnafsa biاlnafsi wاlcayna biاlcayni wاlanfa biاlanfi wاluduna biاluduni wاsina biاsini wاsina biاsini wاljuruuxa qisaas kabacdi marka xadiidka iyo aay iyo tarjamadaas daboolayo faqalba alqowmu اlqisaasa faatow nabiya sal l slam nabiga u yimaadeen faamara الnabiyu sala اllahu calayhi wasalama bilqisaas nebigu wuxuu amray qisaas faqaala anas bnu nadir ayaa waxau yihi camu anas bni malik laa wallaahi may ilaahay baan ku dhaartee laa tuksaru sinuhaa iligeeda la jebin maayo yaa rasuul allah saga marka de kitaabka alle inuu diido kama wado ee wuxuu ka wadaa yani cafis baa la qaadanaa iyo wax noocaasa fqaala rasuulu اlahi sal ه slm ya anas kitaab اllahi اlqisaas xukmu kitaabi اllaahi ilaahay kitaabkiisa xugunkiisu alqisaasu weeyaan faradya اlqowmu dadkii waay ku way raalli noqdeen waqabiluu اlarsha waxayna aqbaleen diyadii faqaala rasuulu اlahi sal ه slm ina min cibaadi اllaahi ilaahay addoommadiisa waxaa ka mida man low aqsama calى اllahi la abarahu qof hadduu ilaahay ku dhaarto loo baarinimo falaayo anas baaba ka mid a haddana anas ibnu nadir waa dhaartay sidii uu ku dhaartay baa ilaahay u yeelay ayb xadiidka marka tarjamada iyo xadiidku way ismudaabaqeynayaan ayb fazaariga sanadka ku jirana waa marwan ibnu mucaawiyat alfazaari baabu may hada kani baabun baab weeyaan yaa ayuha rasuulu rasuulow balliq gaarsii maa unzila ilayka waxaa lagugu soo dejiyey min rabbika lagaaga soo dejiyey xagga rabbiga aayaddan marka macnaheedu waxaa weeyaan imaamu albukhaari wuxuu u deliishaday khalqu afcaali ilcibaad wuxuu u deliishaday qur-aanku kalaamullaahi inuu yahay rasuulkana ounan ku ahayn waxba aan ka ahayn inuu yahay dadka inuu gaarsiiyey rasuulku marka asaga waa ergey lasoo dirsaday wixii loo soo dhiibay unbuu dadka gaarsiinayaye qur-aankan rasuulka asagu ma leh ee hadalkiisana ma aha waa hadalkii ilaahay subxaanahu watacaala leanna alla wuxuu leeyahay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika balliq waa gaarsiiyey bis waa nacam adiga haddii adeeg laguu dhiibo ee lagu yidhaha fariintan qaade hebel u geey fariintayaa iskale iyo warka ninkii kusoo fara iskale adigana maxaad tahay rasuul nimankan marka iyaga qur-aanku kalaam alle inuu yahay inkiro yaa waxay yidhaahdeen qur-aankan musxafka ku yaallo jibriil warkiisa waa isaga cabiray ama ama rasuulka sal l slam warkiisa waa isaga cabiray mararka qaarna waxaa laga yaabaaba inay deliishadaan inahu laqawlu rasuulin kariim laqawlu rasuulin kariim qur-aanku waa rasuul wanaagsan warkiisa maxaa laga wadaa laqawlu rasuulin rasuulin laftirkeedaaba tusaysa inuuna isagu lahayn warkaas lanna rasuul waa nin lasoo lasoo dirsaday shaniga rasuulkuna waa inuu gudbiyo ninkii mursalkae soo dirsaday warkiisa aayadda laftirkeeda daliil waxay u tahay hadalkaan nebiguna unan bilaabanin leanna rasuulaa lagu sifeeyey rasuulna war la soo faray buu gudbiyaa qaala xadaanaa maxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan can ismaaciila can الshacbiy can masruuqi can caaishaةa radia allahu canha qaalat man xadaaka qofkii kuu sheego ana muxameda salى اllahu عalayhi wasalama muxamed kataba shay-an shay inuu qariyey mima anzla allahu calayhi oo alla uu kusoo dejiyey ah faqad kadaba waa been sheegay qofkaasi wallaahu yaquulu alla wuxuu dhahayaa yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik ee nebigana amarkaas buu fartoomay wax uu qariyowna ma jiraan baabu qowlihi laa yu-aakhidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum alla idiin qaban maayo wax laqwiga ee dhaartiinna ah ayb laqwigaas iyuu fasiraya qala xadaana caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qala xadaana malik bnu sucayr qala xadaana hishaam can abihi can caaishaةa radi allahu canha unzilat hadihi اlaayatu aayaddan waa la soo dejiyey laa yu'aakhidkum allahu billaqwi fii aymaanikum fii qowli rajuli ninkii warkiisa ayaa lagu soo dejiyey u dhahayo qofka laa wallaahi wa balaa wallaahi yamiinu laqwiga marka waa midda qofka uu dhahaya laa wallaahi balaa wallaahi oo uunan u qasdaynin dhaa qof baad la sheekaysanaysaa markaas baa waxaa leedahay ha wallaahi saas waay may wallaahi may wallaahi ha wallaahidaas wax kasoo qaad male yamiin oo muncaqida ah ma noqonayso marka aayadda yamiin laa yu'aakidukum allahu billahwi tafsiirkeeda waa kaas tafaasiir kalena waa leedahay meesheedaan ugu tegi doono insha allah qala xadaana axmed bnu abi rajaa qala xadaana anabru huwa annabru bnu shumayl can hishaami qala akhbaranii abi can caaishaةa radia allahu canha ana abaaha aabbaheed kaana laa yaxnau fii yamiinin wuxuu ahaa dhaar mid aan ku dembaabin oon dhaar furin yanii dhaar ma furi jirin oo dhaarta sida u dhaarta ugu hogaansami jiray uu yeeli jiray abu bakr xataa anzla allahu ilaa alla uu soo dejiyey kafaarat alyamiin kafaaratulyamiin markii xal loo yeelay oo kafaaratulyamiin soo degtay kafaaratulyamiin hadda aayaddaanay ku jirtaa laa yu'aakidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum walaakin yu'aakidukum bimaa caqadtum اlaymaan ayb fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiin ilaa akhir اlaaya toban miskiin in la quudiyo ama dhar la siiyo ama addoon la xoreeyo haddii la waayana faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaam dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum qaala abu bakrin abu bakr wuxuu yidhi markaa markay kafaaradii soo degtay laa araa yamiinan dhaar anigu ma arkaayo araa aan u malaynayo hayrahaa hayrkeed khayran minha inuu ka khayr badan yahay ilaa qabiltu ruksat allah ilaa alla ruksadiisaan aqbalaya wafacaltu aladii huwa khayr waxa khayrkaana waan samaynayaa yani wuxuu leeyahy haddaan dhaarto oo shaygaas aan ka dhaartay inuu khayr ku jira aan u arko khayrkii baan iska samaynayaa dhaartiina waa ka kafaaro gudana ayb saas ay yeelayaa maadaama xal ay yeelatay khayr shay a uga tegi maayo iga joojin mayso dhaar dhaari dhaari iga joojin mayso ayb meeshaanna marka aayadda tafsiirkeedaa ku jirta oo kafaarada kafaarat اlyamiin ayaa ku jirta aayaddii horena wuxuu ku fasiray laqu lyamiin aayadda labaadna caqdu lyamiin dhaartu hadday xiranto kafaaradeeda mar haddii kafaaro la sheegay dhaarta waa xirantay midda xadiidka horena wuxuu ku sheegay laqu lyamiinta midda aan xirmayninba oo laa wallaahi balaa wallaahi noocaas oo kale baabu qowlihi laa tuxarimuu طayibaati maa axala allahu lakum ayb markaa abu bakr ruksada uu sheegaanad waa kafaaraةulyamiinka ruksa ah baabu qowlihi tacaala laa tuxarimuu طayibaati maa axala allahu lakum wuxuu alla idiin xalaaleeyey kuwooda wan wanaagsani waxyaabaha wanaagsane alla idiin xalaaleeya iska xariminina qala xadaana cmr bnu cawn qala xadaana khaalid can ismaaciila can qaysi can cabdillaahi radia allahu canhu qaal kunaa naqzuu maca اnabiy sal l slama nebiga ayaan la duuli jirnay walaysa macanaa nisaa'un iyadoo naago aynan nala jirin faqulnaa waxaanu ku nidhi alaa nakhtasii miyaanaan isdhufaanaynin oo miyaanaan isdhufaanaynin oo shahwada aanaan iska jebinaynin fanahaana oo aansaan cibaado ugu gogo'no marka fanahaana can dalika waa naga reeba arrinkaas farahasa lanaa bacda dalika markaa kadib wuxuu noo ruqseeyey an natazawaja almar'ata bihawb naagtii inaan guursanno oo aan ku guursanno maro aan meher u siino maro marada meher waa gashaa dabcan leanna anfac bay leedahay meherkana waxaa u shardiya maal ama wax nafci leh ayb yani meher tiro badanna qofka haddii lagu xero meherka haddii la badiyo waxaa laga yaabaa guurka inuu yaraado marka maadaama naloo fududeeyey oo mara inaan wax ku guursan karno nebiga uu noo rugseeyey ed markaas naag baanba guursanaynaa uma qara'a yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati maa axala allahu lakum wuxuu alla idiin xalaaleeyey kuwa yacni dayibaadkooda ha iska xariminina oo guurkaaba ka mida inaagaha ayb naagihii marka guursada tarjamadii xadiidku marka waa ismudaabaqaynaya baabu qowlihi inama alkhamru wاlmaysiru wاlanصaabu wاlأslaamu rijsun min camali الshayطaan aayadda macnaheeda ayuu baab yahay wa qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi alazlaamu alqidaaxu waa qoryaha yaqtasimuuna bihaa waxbay ku qeybsan jireen fi lumuuri arrimaha arrimahooda ayay qoryahaas bay ku qeyb dalbi jireen siday yeeli jireen waxaa saddex qori yay haystaan midna nacam baa ku dhigan midna laa midna waa ebex nigu markuu rabo inuu guursado ama safar galo ama tijaaro u baxo qoryahaasuu marka intuu isku qabto ayuu mid la baxaa kii laa ahayd hadduu usoo baxo waa baasaysana safarkaas nacam hadduu usoo baxona waa aadayaa marka nasiibkiisa oo dhanba qorigaasuu ku xiran yahay ayb qoryaha marka kaas waa uu sheegaya wاlnusubu jamcu ansaabin wاlnusubu ansaabun weeyaan ansaabun waxyaabo la taagtaagay dhagax la taagtaagay yadbaxuuna calayhaa xoolaha ay korkooda ku gowraci jireen wuxuu fasira wamaa dubixa cala اnusub wa qaala gayruhu ibnu cabaas gayrkii waxa uu yidhi azalamu alqidxu weeyaan gamuunka ama qoriga laa riisha lahu baal aan lahayn leebka ama fallaarta marka la qoro baaladaa loo yeelaa saynan dhinacyada ugu kala dhicincino toos ay qad u qabsato marka fallaarta oo aan baalal loo yeelin waa qadxi waa qori un wa huwa waaxidu اlaslaam waana mufradu aslaam zalm ayuu yihi mufradu aslaam ayb walistiqsaamuna an yujiila اlqidaaxa an yujiila inuu wareejiyo waayo oo maamulo oo uu yacni isku wareejiyo alqidaaxa qoryahaas wa an tastaqsimuu biاlazlaam ay fasiraan fain nahathu mar hadday ka reebto intahaa waa ka reebtoomaya wain amarathu hadday amartana facala maa ta'muruhu qorigaa waxay amraysuu samaynayaa yujiiru ay yudiiru waa wareejinaya waqad aclamu اlqidaaxa waxay calaameeyeen weli waa sii fasira qoryahaas ayay calaamado u yeeleen aclaaman calaamado ayay ku calaameeyeen biduruubin noocyo ah yastaqsimuuna bihaa ay ku qayb dalbayaan wax ku qaybsanayaan ayb waxbay ku qaybsanayaana maa yacni qurcadi maaha ee iyaga yacni nasiibkooda inay waxaa sameeyaan inaynan samaynin ayay qoryahaas ku qaadanayaan wafacaltu minhu qasamtu yani ficilkan maadigiisana qasama ay facala waa macnaha ficilkan marka yani waan tastaqsimuu biاlaslaam hulaaigiisu waa qasama oo baabu facala ah wاlqusuumu almasdaru weeyaan qasama yaqsimu qusuuman ayb aayadda marka kelimaadkaas ku jira ayuu fasiray saa marka nooc qamaarana waa lagu ciyaari jiray noocyo kala gegedisan bay ahaayeen qaala xadaanaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa moxamed bnu bishrin qaala xadaanaa cabdاlcaziiz bni cumara bni cabdاlcaziiz qaala xadaanii naaficun can ibni cumara radi allahu canhuma qaal nazla taxriimu اlkhamri khamrada xaaraantinimeynteeda way soo degtay wa ina fi lmadiinati madiine dhexdeeda yowma-idin maalinkaasi la khamsata ashribatin shan nooc oo sharaaba iyadoo laga cabo maa fiiha sharaabu lcinab cinabka sharaabkiisa ma uunan oolin madiine dhexdeeda n wuxuu ka wadaa reer madiina khamrada cinab ma aynan ka samaysan jirinoo iyagu marka sharaabkaas cinabkaa ma ownan oolin madiina oo waxyaabo kale khamrada ka samaysan jireen sida uu sheegi doono timirta iyo waxyaabahaas marka aayadda waxaa ku jirta ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa bnu culaya qaala xadaanaa cabdاlcaزiiz bnu suhaybi qaala qaala anas bnu maliki radia allahu canhu maa kaana lana khamrun khamro ma aanan lahayn gayru fadiikikum fadiikiina maahe alfadiiq marka waxaa la yidhaha waa sharaab laga samaysto timirta busriga la yidhaha timirta jaallaha ah busrada ayaa weel weelal gaara bay ku ridi jireen biyo iyo waxba ma aynan ku dari jirin waa jeexjeexayaan marka afkay ka dhambalayaan weelay isaga ridayaan marka muddo markay ku jirto waa uraysaa markaasay noqonaysaa sharaabay noqona intay biyo iyo wax ku daraan markaasay ku sakraamayaan oo khamre ay noqonaysaa haada aladii midda tusamuunahu aad ku magacaabaysaan alfadiiq oo timirta laga samaysto fa innii la qaa'imun waxaan ahaa mid taagan asqii abaa dalxata ayaan waraabinaayay iyo wafulaanan iyo wafulaanan hebel id jaa'a rajulun nin ayaa yimid faqaala waxa uu yidhi wahal balagakum alkhabaru war khabarkii miyaanu idin soo gaarin hal balaqakum ma idin soo gaarinoo alkhabaru khabarkii faqaaluu waxay yidhaahdeen wamaa daaka oo kaasu muxuu yahay qaala waxau yidhi xurumat alkhamru khamradii waa la xarimay qaaluu waxay yidhaahdeen ahriq haadihi alqilaala ashuumadan daadi yaa anasu anasu ashuumadan meeshan taalla daadi meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa hal nin oo hiqo ah haddii uu war kuu sheego in la aqbali karo nimadan marka khamradii xalaalay ogaayeen bannaan oo mubaaxa nin baa usoo sheegay war qur-aan iyo waxbaa la soo dejiyey khamradii waa la xarimay bis waa yeeleen warkiisi waxaa kaloo xadiidka uu kutusaa saxaabadu say diyaar ugu ahaayeen amarka alle markii la yidhiba baashaan lacagaa nooga jirta iyo xoogaa lacagta in laga caddeeyo waaye iyo ma dhihin baabkaas aladaadiy aladaadshibis saxaabada marka fadli weyn baa marka yani waxaa darsi weyn waayo oo na tusaayo saxaabadu sida ay dad khayr badan u ahaayeen ayb khamradana markii hore waaa lagu waxaa lagu ibaaxadeedu waxay ahayd ibaaxa caqliya bay ahayd waxa usuulka lagu yidhaahdo ama albara alasliya maadaama nas xaaraantinimeeyey markii hore intay aayadahan aanay soo degin ounan jirin asalku waxba xaaraan maaha saasaa lagu cabi jiray markii dambena waa la xarimay ee maahan aayad khamro in la cabo banaysay inay jirto maaha ma jirin walidaalika marka waa la nasakhay khamradii ibaaxadeedii waa la nasakhay ma la dhahaayo leanna nasakhu waa wuxuu xukun sharciga ku sugnaado ayaa laga ayaa la nasakhaa laakiin wuxuu ibaaxa caqliya ku sugnaado iyada nasakh lama dhaho lanna sharci inuu rukseeyo khamri macquul maaha leanna khamradu iska dhaaf sharciga dadka xataa cuqalada ah berigaas noolaa xataa wax xun inay tahay waa dareemayeen waa garanayeen marka sharciga khamre hala cabo ma dhahayo dabcan laakiin dadkan iyaga xikmad darteed ayaa xoogaa lagu daayay tartiib tartiib baa looga soo gooyey ee maray banaanayd oo sharcan ay ku ibaaxa sharciya inay banaysay ma aha ibaaxo waxaawl ay ku jirtay baraa alasliya shay walbaa inuu xalaal iska yahaydaas ayay isaga dhex jirtay ayb qaala waxau yidhi famaa sa'aluu canhaa ma aynan su-aalin xataa walaa raajacuuha ma aynan ku celinin war maynan celinin bacda khabari rajuli ninkaa markuu u sheegay kadib nebigaan soo weydiinaynaa iyo maynan dhihin xataa qaala xadaanaa sadaqatu bnu lfadl walidaalika cumar wuxuu dhihi jiray ilaahu khamriga shanigooda ilaahu noo cadday nooga cadday ayadaa soo degto salaadda marka la tukanayaan la cabin ilaahu arrinkeeda weli noo cadday manaafic bay leedahay dhibay leedahay dhibkaa badan inaan arrinteeda noo cadayn ilaa markii dambe yaa ayuha aladiina aamanuu inama alhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaamu rijsun min camali الshayطaani faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun inama yuriidu الshayطaanu an yuuqaca baynakum اlcadaawata wاlbagdaءa fi اlhamri wاlmaysir wayasudakum can dikri اllahi wacan الsalaa fahal antum muntahuun intahayna yaa rabbi saasuu yidhi dadka marka yani intaan xataa la xarimin waa dareemayeen asxaabtu wax xun inay tahay qala xadaana sadqة bn اlfadl qala akhbarana bnu cuyaynة can camri can jaabirin qaal sabaxa unaasu dad baa waxay kusoo waaberiisteen hadaata uxudin subaxdii uxud alkamra kamray ku kallaheenay cadeen faqutiluu waa la dilay dadkaasi min yowmihim maalinkoodaas jamiican ayagoo dhan shuhadaaa ayagoo shuhada ah la dilo wadaalika kaagaas kaagaasina qabla taxriimihaa inta aan la xarimin ka hor bay ahayd marka dadkaas ku dhintay dembi male ayaga ila xaaraan maba ahaynba markaas aayaddii laysa cala aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaati junaaxun fima طacimuu qال xdثna إسحاaq بن إbrاhيم الxndلي qال أخbarna عيسى وبن إdrيس عن أbي حyاn عن الشhعبي عن بن cمر qاal smعtu cمرa رaضي الله عanه cmر baan mqلa calىa mنbr النبي sl اه sلم nebiga mimberkiisa korkiisa isagoo saaran yquulu u dhahayo أma bعd أyهa الناas إnahu نزla تxrيم الخمr khamrada xaaraantinimeynteedaa soo degtay wahiya min khamsatin iyadoo shan laga samaysto macnaa khamrada xaaraantinimadeeda xaaraantinimeynteeda markay soo degaysay shan shay ayaa laga samaysan jiray khamro min alcinabi cinab watamri timir waalcasali malab waalxundati tamadiga iyo washaciiri heeda masagada shantaas ayaa laga samaysan jiray waagii hore taxriim alkhamri markuu soo degayay shantan bay dadka ka samaysan jireen waalkhamru maa khamara alcaqla khamrina waxaa la yidhaha wixii caqliga daboolo meeshaas marka cumar hadalkiisaan dambe qaacido guud buu rabaa inuu sameeyo shantan ayaa berigaas jiray laakiin haddii shay kale laga samaystana waa la mid un oo caqliga daboolayo iskaarkaas unbaa la feerinaya ayb waxyaaba badan waa laga sameeya galeyda waa laga sameeyaa badan baa laga sameeyaa khamrada wاlkamru maa khamara alcaqla marka arrintan kuufiyiintay khilaafsan tahay kuufiyiinta iyagu waxay qabaan cinab wixii laga sameeyo wax yar iyo wax badan baxaaraan haddii shay kale laga sameeyo laakiin wixii aan lagu sakhraameynin waa la ogolyahay leeyi wixii lagu sakhraamaayana lama ogola yani kaiir iyo qaliilay u kala qaadayo waana madhab oo shaad ah waa madhabkaas rag badanaa qabay aimo waaweyna laakiin ma sax maaha oo khamrada yacni sida cinabka oo kale waxaa ah ay nooc oo khamraa wuxuu la rabaa laga samaysto ayb baabun ay hadaa kani baabun baab weeyaan laysa calى اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxu fima طacimuu qala xadaana abu nucmaan qala xadaana xamaad bnu زaydi qala xadaana haabit can anas radia اllahu canhu ana alkhamra alatii uhriiqat khamradii la daadiyey alfadiiqu ayuu ahaa mid timir laga sameeyey wazaadanii wuxuu iigu daray muxamedun ilbikandiyu can abi nucmaan marka bukhaari xadiidka marna abu nucmaanuu toos uga maqlay isagoo mukhtasar ahoo gaaban marna abu nucmaan iyo isagawaa loo dhaxeeyaa bilwaasita ayuu ku warinaa waana ziyaadaadna waa ku jiraan waa intaas bis qaala kuntu saaqi lqowmi fii manzili abi alxata fanazla taxriimu lkhamri anoo guriga abu alxa ayaa waxaan ka ahaa ninka khamrada waraabiyo dadka guriga joogo fanazla taxriimu lkhamri baa soo degay faamara munaadiyan fanaadaa nin dhawaaqo ayuu amray fanaadaa waa dhawaaqay faqaala abu alxa ukruj bax fanduruu maa hada sawt bal soo baxo fiiri codkaanu muxuu yahay qaala fa- ya qaala fakharajtu waan baxay buu yidhi nacam faqultu waxaan idhi haadaa munaadin yunaadii waa nin dhawaaqaya ninkan oo wuxuu ku dhawaaqayaa alaa ina alkhamra qad xurimat khamradii waa la xarimay faqaala lii wuxuu igu yidhi idhab baxtag faahriqha daadi qaala fajarat fii sikaki lmadiinati madiina luuqyadeeda iyo jidadkeeda ayay khamradu dareertay nin walba waa iska soo daadiyey wuxuu u yaalle markaas wadooyinkii dhammaa sidii biyihii oo kale yaa khamradii ay u socotay socdeen qaala wa kaanat khamruhum yowma-idin alfadiiq maalinkaa khamradoodu wuxuu ahaa timir mid laga sameeyo faqaala bacdu lqowm qutila qowmun dadbaa dad baa waxay dhaheen marka dad baa la- la dilay oo jihaadka ku dhintay wahiya fii butuunihim iyadoo khamradu ay calooshooda ku jirto qaala faأnzla اllahu laysa calى اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fiima طacimuu kuwaas marka dembi korkooda maaha maadaama aanba la xariminba waqtigaas baabu qowlihi laa tasأluu can أshyaءa in tubda lakum tasu'kum ha su-aalinina ashyaa haddii la idiin muujiyo idin dhibayso su-aal badin lama rabo su-aal madax adayg iyo iska ah ma la rabo qaala xadaanaa mundir bnu اlwaliid bni cabdiraxmaan اljaruudiyu ayb wahuwa alcabdiyu اlbasriyu ayb wahuwa hiqat walaysa lahu fi lbukhaariyi ila hada اlxadiid bukhaari kanin buu ku leeyahay wa aakharu iyo mid kaloo fii kafaaraat اlaymaan ku iman doono aabihii uu ka warinayana meeshan keliya unbuu bukhaariga kaga soo arooray qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa shucbatu can muusa bni anas an anas bn can anas radia allahu canhu qaal khaطba الnabiyu sal l slam khudbatan nebiga khudba ayuu akhriyey maa samictu milahaa iyadoo kale aanan maqal qad weligey qaala low taclamuuna maa aclamu waxa uu yidhi haddaad ogtihiin waxaan ogahay ladaxiktum qaliila wala bakaytum kaiira wax yar ayaad qosli lahaydeen wax badanna waa ooyi lahaydeen qaala fabaqaa asxaabu rasuuli illahi sal l slam wujuuhahum nebiga asxaabtiisa wejiyadoodii bay dabooleen lahum xaniinun iyagoo sow leh cod xaniin iyo khaniin labada waa la dabdiyey khaniin waxaa la yidhaha ooyintu markay sanka ka imaanaysa xaniinna markay xabadka ka imaanaysa faqaala rajulun nin baa marka wuxuu yidhi man abii aabbaye waa ayo qaala waxa uu yidhi abuuka fulaan aabbaha waa hebel fanasalat hadihi alaayatu ayaa soo degtay laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasu'kum ayb rawaahu nadru warawxu bnu cibaadata can shucba waxaa laga qaadanaya su-aalahaasoo kale marka lama rabo nebiga in xalaal iyo xaaraan in la weydiiyo waay maahane aniga yaa idhalay aabbahay yaa waaye iyo yani su-aal maaha marka tarjamada iyo xadiidkan waa ismudaabaqaynaya sababunuzuullo kale iyana waa la sheegay qaala xadaanii alfadl bnu salim qaala xadaanaa abunadr qaala xadaanaa abu khaytamata qaala xadaanaa abuljuwayriya can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana qowmun yasaluuna rasuula allahi sal l slam dad ayaa waxay ahaayeen nebiga inay su-aalayeen istihzaa'an dheldhel dheldhela wax ku su-aalaye fayaquulu rajulu qofku wuxuu dhahaya man abi aabbahayaa waayo wayaquulu rajulu ninbaa wuxuu dhahaya tadilu naaqatuhu hashiisa ay ka dhunto ayna naaqatii aawo hashaydii faanzla allahu fiihim hadihi alaaya ayuu alla shanigooda ka soo dejiyey laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasu'kum xataa faraqa min alaayati kulliha aayadda waxaa kaloo kusoo degtay ama yani yani waxaa ku dareereysa aayadda qofku inuu su-aalo su-aal su-aashiisa darteed ummadda wax u bannaanayo looga xarimo oo ninkaasaa nebigu waa ka yidhi sal l slam acdamu lmuslimiina jurman muslimiinta ka ugu dembi badan waa nin su-aashiisu ay muslimka wax ka xarimtay marka wixii laga aamusay in is la daayo diinta la qodqodo taxriim uu ka imaado ninka hadda dadka dhiba usoo jiiday iyo culays ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam marka baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada iyo xaam waa asmaa xoolaha ay ula baxbaxaan iyo awsaaf iyo tilmaamo oo neefku markuu saas noqdo waxaasaa lagu samayna waa lama raranaayo caanaha lagama maalaayo bannaankaas iska soconaa cid leh male ilaahiyadoodaa la siinayaa waxyaabahaas waid qaala allaahu yaquulu qaala allah weyaan waid haahunaa meeshaan silatun sila waxay ka wadaan zaa'ida sila haddaad maqasho hadda lagama wadaa dee ismigii mawsuul iyo jumladii silada ahayd iyo ma laga hadlay waxaani waa sila hadday yidhahdeen waxay ka wadaa zaaid zaa'ida laakiin qur-aanku hadda shay qur-aanka ka mida zaa'id lama dhahayee waa sila oo bimacna tawkiid u joogta laakiin macno waa leedahay marka macnuu ka wadaa waid qaala allaahu waxay ka dhigan tahay qaala allaahu ilaahay wuxuu yidhi qaar kalena culamadu waxay leeyiin maya id waa daraf macnuhuna marka waxuu noqonayaa wadkur xus id darafkaasi wadkur baa lagu tacalujinaa ficil darafka meelu ku tacalluquu rabaa idna waa darfun limaa madaa marka hadda darfun limaa madaa wax soo socdaa marka maadi laga cabira maxaa dhacay haddii la yidhaha litaxaquqi wuquucihi inuu dhacayaa la hubaa kaanaba inuu dhacay kasoo qaad marka laakiin meeshaan wuxuu leeyahy id sila waay almaa-idatu asluhaa mafcuulatun waay maa-idatun mafcuulatun ka ciishatin raadiyatin oo kale ciishatin raadiya marka maxay tahay raadiyatin ay mardiyatin soo maaha ay mardiyatin waa mafcuulatin waay sida taas mafcuulatin u tahay ayaa maa-idatinna mafcuulatin u tahay waa faacilatun bimacnaa mafcuulatin wataliiqatin furiin baa-inatin wax kala geynayso meeshaan laakiin waxaa la yidhi waadix maaha baa-inatin waxay ku joogtaa biniyadeeda macno ahaan lanna dalqadu baa-inatin iyadaa wax kala wadayso dalqadii ee iyada lama wadaayo mafcuulatin marka meeshaan maku suurtoobayo macnahaas ayb marka tadliiqatin baa-inatin hayr waadix waay shuraaxusaasay dhahay wاlmacnaa macnaha xagga luqada ayuu hadda rabaa inuu sheego miida bihaa saaxibuhaa min khayrin miida bihaa waa loo taagay saaxibuhaa saaxibkeedii baa loo taagay min khayrin baa loogaga taagay yani waa la siiyey inbuu ka waraa yuqaalu maadanii yamiidunii baa la dhahaa n erayaan baa marka wuxuu yahay maaidatin iyo min maada bimacnaa acdaa sidaa in la yidhahdo waxaa kaloo lagu macnay karaa maada ay maara inay tahay maara maara yamiiru maara marka maxaa laga wadaa cuntuu siiyey waa namiiru ahlana qur-aanka soo ku ayb yuqaalu maadanii yamiidunii baa la dhahaa ficilka marka mudaariciisa la keenayo maa-idadu laakiin waa miis waa lagu macneeya waxaa kaloo lagu macneeya maa-idadu xeero cunto cunto ay ku jirto xeeradu markay cuntada ku jirtaa maa-ida leyda macaanadaas waa uga dhowdaha warkaan wa qaala ibnu cabaasin mutawafiika muniituka mid ku dilayaan aniga ahay yani waa ku dili doonaa ku oofsan doonaa ayb mutawafika waraaficuka ilaya marka yani tartiib inay isku tartiib yihiin maaha hadda waa ku qaadaa waayo mar dambana waa ku dili doonaa waay meyd un waa dhidhami doontaa ama inii mutawafiika in lagu macneeyo waa kuhurdisiina oo nabi llahi ciisa intaan la qaadin ka hor waa la hurdisiiyey waa la qaaday kabacdina ayb labadaa macnaa ku jirta aayadaas mutawafiika waa ku hurdisiinayaa inay taama nowm in laga wado waxaa u daliila huwa aladii yatawafaakum bاlleyli wayaclamu maa jaraxtum bالnahaar wa huwa aladii yatawafaakum bاlleyl alla waa midka habeenkii idin hurdisiinaya habeenkii idin dilaa maaha macnaheedu badanba habeenba dhimaninoo maalin dhimanayo ma jiraan qال xdثna موسى بن إسماعيل qال xdثna إبراهيم بن سعد عن صالح بن kayسان عن بن شهاaب عن سعيد بن المسyب qاaل الbaxيiرة اltيi mida waa yumnacu la mancinaayo la joojinaayo darها candhadeeda waa midda aan la maalaynin لطawaaqiiti asnaamta darteed ma la maalaayo asnaamtaa loo dhaafay falaa yxmluha أxad qofna ma maalayo min الnaasi dadka ka mid ah naamta ubaa loo geynaa bis dadka hadda laftirkooda waxayna kalawaa sameeyaan hindida iyo waxaas waa ku dhaqmaan caano fara badan oo sanam lagu shubaayo arkeen caano aada u tiro badanaa sanam lagu kor shubaa markaas haddana meel ka qalqoyan malaarkaayna waxay leeyihiin ilaahay baa baalkan inuu ilaahay yahay waxaa u daliila caanaha meel ay qoynaysa male waa kuwan laakiin shaydaan baa waxa cabayan lanna shaydaanku meelaha ilaahay qeyrkiisa lagu caabudo asagaa joogo waxaa cabaano asaga wasaa'ibatu saa'ibaduna midda la sii daayey kaanuu waxay ahayn yusayibuunahaa inay sii daynayaan neefka liaalihatihim aalihadooda ay u sii daynayaan neefkii marka waxba laguma qabsanaayo neefkan hebela iska dhaha laba ilaaha yani laata ama cusey waxbaa lagu sheegay laa yukmalu calayha shay-un korkeeda waxba lagu qaadi maayo qaala waqaala abu hurayrata qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama ra-aytu camra bna caamirin ilkhusaaciya ayaan arkay yajuru isagoo jiidaayo qusbahu mandhiciradiisa fi naari ku jiidaayo dhexdeeda kaana wuxuu ahaa awala man sayaba sawaa'iba xoolahan gefarka laga dhigaayo oo lasii daynayo ninkii ugu horreeyey sii daayo ayuu ahaa shaam ayuu tegey wuxuu soo arkay marka dad asnaamay caabudaya markaas ka soo qaatay jaziira alcarabiya isaga hortiis lagama aqoonin isaga keenay walwasiilatuna annaaqatu lbikru waa hasha yani iyadoo qaalin hasha qaalinta ah tubakiru waxay ku curanaysaa fii awali nitaaji اlibili geela yacnii ubadkiisa ka ugu horeeyo biunhan dhadig bay ku curanay uma tuhannii bacdu waxay haddana ku xijinaysaa biunhan laba calooloo isku xigta ayaa marka dhadig dhadig ay keenaya wa kaanuu yusayibuunaha marka de saa hadday yeesho way sii day jireen lidawaaqiitihim bay u day jireen asnaamtooda waa sharca ayay iska samaystaan ayb in wasalat ixdaahumaa bilukhraa hadday la xiriiriso laysa baynahumaa dakarun lab ownan u dhaxaynin ayb walxaam faxlu libil waa ratiga yadribu diraaba marar badan boodaayo almacduuda tirsan ayuu boodayaa dhowr jeer fa idaa qadaa diraabahu yacni tiro go-ano ayaku ay yaqaanaan ayuu boodaa fa idaa qadaa diraabahu boodidiisii haddii uu guto wadacuuhu waa daynayaan waa ka tegayaan lidawaaqiiti asnaamtay u dhaafayaan xoolahoodii baynan isticmaalaynin ayb qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilmin waxaramuu maa razaqahum allahu iftiraa'an cala allah qad dalluu wamaa kaanuu muhtadiin ayuu ilaah yidhi suurat lancaam ilmahoodii kuwa iska dilay nolol duugay oo maalkoodiina iska xarimaya badanoo ka mida maalkiisii waa kale ma ku dheefsanaayo bannaankaas ka jooga wax aan jirin ayuu maalkiisi u dhaafay de qofku hadduu tawxiidka ka tago oo uu tawxiidka ka qalloocdana maalkiisa wax darana iskale dad waxaa arkaysaa yacnii xoolo badan leh oo daaro badan magaaladan ku leh ama xoolo badan leh waxaa arkaysaa ama beerabale badan oo wax uga soo baxaan waxay u sakhiran yihiin makhluuq ayaga ka liito ay u sakhiran yihiin ilmihii waxaa laga yaabaa inay ka baahan yihiin xoolihii siduu u wado shiiqaan u geena waa agdhigaan waa laga guddoomiya xooggiisa maanta ilaa caawa shaqo unbuu hayaa meeshaasu iska joogaa yacni aayatiin adduunye male mid aakhira male ninkaas u shaqeeya addoonu u yahay yacni sida war waxaan maxaa kugu dhacay ilaahay agtiisa wax ka helayuu leeyahay ilmahaaga inaad diilatood nafaqaysaa ilaahay agtiisa wax uga helay ninkan xooga badan inaad ag fadhiso waxba uga helimaysa lanna xadiidku waxawaa wabda biman tacuul sawmaha dadka aada nafaqaynaysa adi waajib baa kaa saara ayb qaarkoodna waxaa laga yaabaa in la yidhaha sartaas gad waa gaday midkaan gad waa gaday kan gad waa gaday eber marka dambe maal la-aanuu soo istaagay warkiisa ma diidi karo leeya dukaankaaga alaabtan ka dhexbax sideeda uga dhexbax shiikhi hadduu soo yiraahdo sideeda uga dhexbaxaa markaas hadda wadiin la yihah wuxuu kule man qaala lishaykhihi lima laa yuflix qofkii sheekhiisa ku yidhaha lima waxaan maxaan u samaynaa ereyga weligiis ma liibaanayo ereygaas marka imaamu dahabi waa tacliiqiyey wuxuu yidhi sax waaye sheekhu hadduu macsuum yahay run waayo yii warkaas laakiin sheekhu macsuum ma yahay ma aha macsuum nebi baa macsuum tacliiq fiican in wasalat ixdaahumaa biاlukhraa laysa baynahumaa dakarun walxaam faxlu اlibili yadribu diraaba almacduuda faida qadaa diraabahu wadacuuhu liطawaaqiid ay uga tegayaan waacfawhu min alxamli waxay ka dhaafayaan rabashada ma rabanayaan falam yuxmal calayhi shay-un korkiisa waxba lagu qaadi maayo ma la saaraayo wasamowhu waxay ku magacaabeen alxaamiyi yani kii la dhowray dhabarkiisaa la ilaaliyey rarkaa laga ilaaliyey ibn cabaas marka wuxuu leeyahay ninkii raba inuu ogaado jaahiliya waxay ku sugnayd suurat lancaam ha fiiriye arkay shareeco marka ayaga min cindihim bay la imaadeen waxay alla ka u xalaaleeyeen waa iska xarimeen cibaadaad min cindihim ana waa samaynayeen wa qaala lii abulyamaan qaala akbaranaa shucayb can الzuhriyi qala samictu saciida yukhbiruhu bihada qala waqala abu hurayrata samictu الnabiy sal l slm naxwhu wrawah ibn اlhaad can ibni shihaab can saciidi can abi hurayrata radi allahu canhu samictu الnabiy sal l slm qala xadaanii mxamed bn abi yacquub abu cabdillahi اlkirmaniyu qala xadaana xasan bnu ibrahim qala xadaana yunus can الzuhriyi can curwata ana caaishaةa radi allahu canha qaalat qaala rasuulu اlahi sal ly slam ra-aytu jahannama jahannamaan arkay yaxdimu bacduhaa bacdan iyadoo qaarkeed qaarka kale uu jejebinayo oo burburinayo wara'aytu camran camr bnu luxay ayaan arkay yajuru qusbahu mandhicirkiisa isagoo jiidaayo wa huwa awalu man sayaba asawaa'iba ninkii ugu horreeya xoolaha gafar ka dhiga ayuu ahay bixiyo ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wakuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbarana almugiiratu bnu nucmaan qaala samictu saciida bna jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal khaطba rasuulu lahi sal l slama nabigu waa qudbeeyey faqaala waxau yidhi yaa ayuha nnaas inakum maxshuuruuna idinku waxaa tihiin kuwa la soo xashirinaayo ila llahi alla intii kaah xufaatan curaatan gurlan idinkoo cagacad qaawan buryadu idinku taallo uma qaala waxau yidhi kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu wacdan calayna ina kuna faaciliin ila aakhiri اlaayati uma qaal alaa hooy wa ina awala alkhalaa'iqi yugsaa khalaa'iqda kan ugu horeeyo la marshinaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ibraahiimu waa ibraahim alaa wainahu yujaau waxaa lala imaanayaa birijaalin rag min ummatii ummadeyda ka mida fayuukhadu bihim waxaa loo qaadayaa oo loola tegayaa daata shimaali dhanka bidix faaquulu yaa rabbi usayxaabii waxaan dhahayaa rabbiyow kuwan waa usayxaabii asxaabtaydii yaryaar asxaab yarowgeeyaalkaygii ayb marka waxaa laga wadaa markaa yani riwaayadka qaar say tilmaamayaan ummatii ama kuwii ayagu yani istilaax caama camal inuu yahay oo kuwii nebiga rumeeyey ee iyagu mar uun arkay kadibna markaas yacnii diinta ka baxay oo ridoobay oo riddada ku dhintay iyo wailaa saxaabi yacnii saxaabadii ajillada ayna waaweynaa muhaajiriin iyo ansaar iyo raggii waaweynaa maba ka laabaninba ayaga diinta kuwaas ee markuu nebiga dhiman rabay agteeda iyo kuwa soo muslimay ahaayeen kuwa yacni waxaan ku dhacay fa yuqaalu waxaa la dhahayaa innaka laa tadri maa axdasuu bacdaka adiga ma ogin waxa gadaashaa ay la imaadeen fa aquulu kamaa qaala alcabdu saalix waxaa la dhahayaa addoonkii wanaagsanaa sida uu yidhi wa kuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim intaan dhex joogay markhaati baan ahaa falamaa tawafaytanii markaad i oofsatayna kunta anta araqiiba calayhim adiga waxaad ahayd kan ilaalinaya fa yuqaalu ina haaulaa'i kuwan lam yazaaluu maynan ka tegin murtadiina calaa acqaabihim inay u laabanayaan cirbo ciribtooda mundu faaraqtahu intaad faaruqday ood ka tagtay ayb marka wuxuu leeya wainamaa waqaca libacdi jufaati alcarab carabtii reer baadiyaha ahayd kuwo ka mid ah waxaan ku dhacay ayuu sheegaya walam yaqac min axadin min asaxaabati almashhuuriin saxaabada la yaqaanana waxaan kuma aynan dhicin bal kuwaas haddii ilaahay jannada ugu bishaareeyey qofka alla uu jannada ugu bishaareynana ilaahay waa og yahay qofku wuxuu noqon doono marka qof diinta ka bixi doono janno looguma bishaareynayo dabcan baabu qowlihi in tucadibhum fa inahum cibaaduk qala xadaana moxamed bnu kaiir qala xadaana sufyaan qala xadaana almugiiraة bnu nucmaan qال xdثnي سعيد بن جuبyr عن بن عabاس عن النبي sl اه sلم qاaل iنkم mxshuuruun inakum idinku maxshuuruuna kuwa la kulminaya tihiin la soo ururinayo وإna naasa dabna yuؤkhذ bهm ذات الشhimaal waxaa loola tegaya loo qaadaya bidxda faأquل kama qاla الcبد الصالح وkuntu عalayhim شhahيida وkuntu عalayhim شhahيida ma dumtu فيiهm ilaa qowlihi alcasiizu alxakiim laakiin in tucadibhum meeshaasay ku jirtaa aayaddaana nebiga waxay waxay ahayd aayaddii uu soo salaatuleyl tukanaayo habeen dhan buu keligeed ku tukanaayo ku tadaburaayo fiirfiirinayo aayad kale uunan u celinaynin ayb wabilahi towfiiq sal allah sala ala